الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كتاب الرضاع رضاعة كتاب كيسيوية الرضاع iyo alradaaca ra-doo la kasriyo iyadoo la fadxiyo labadaba luqada way inoo soo naqliyeen sida lafdiga inoo dambeeya alradaaca markaa ta ay lala xidhiidhiyo iyadna ra-doo la kasriyo iyadoo la fadxiya labada wej baa ay usoo naqliyeen bal haddaba ayn waa dee ruuxii ama dee ilmo waqtigii iyo aw dee canabo uu ku koriyo joogo way inoo dambeysaa kolley waxyaalo dawaabidan ridaaca muxarimka ahe hadduu dee haweeney aanu dhalin naaskeedii jooqoo axkaamaha kaba ratima xurmadii ay kaba mid tahay bal haddaba taas buu baabkeedii ama kitaabkeedii yahay baabun yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min alwilaadati yaxrumu waxa xaaraam noqonaya min alradaacati min ajli radaacati ama ridaacati jaqidnaas la jaqay oo dee uu ilmo uu haweeney kaloo dhalin naaskeedii uu jaqay waxaa xaaraam ku noqonaya maa yaxrumu wixii xaaraam noqonaya min alwilaadati min ajli lwilaadati nasab ama dhalmo oo nasabka dee waxa weeyaan waxyaalaha isaga kaba mida ama dee axkaamtiisa kaba mida dadkaa nasabnimadaasi ay kaba dhaxayso khaaskii inaan guur isu qaban marka taas oo kale ama dee dadkaasna waa dad tirsan oo macruuf oo qur-aankaba naskii inooguba yimi haddaba in alle intii xaaraam ku noqonaysay bisababi nasab haddii radaac yimaadana xaaraan bay noqonayaan kolley tafsiilkeedana insha allahu tacaala waan arki doonaa haddii waxyaalo laga soo reebi karo barhkood ka soo reebaan jiraana bal waan yar eegi doonaa biidn illahi tacaala xdثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن cمرة أن عائشhaةa أخبرتha kolley sanadada kuma raagraagi doono casharka bal intaan yar gaadhsiin karno aan sya raacin karno haddii aan gaadhi karno oo yar dheeraan karaa lakiin dee dad cusubiba maba jiro bal maaha dad dee kitaabka ku yaree waa dad kusoo noqnoqdo cabdاللahi بن abي bakrigaasna waa nin ansaaro cabdالlahi بn abi bakr بn mحamed بn cmr بn xaزmi weeyaano isagii aabihiba kitaabka way kusoo noqnoqdaan waana labadooduba sqaara taabiciine imika lakiin aabihi riwaaye halkan kuma laha camrana waa ina cabdiرaحmaan haweyna dee caalimada ahayd ee taabiciyada ahayd waxay tidhi camradaas caaisha u waranto waxay ugu warantay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaa cindaha cinda caaishata naa gurigii dee caaisha ay deganayd buu rasuulkii ilaahay joogay wa inahaa caaisha samicat waxay maqashay sawta rajuli nin codkii ama dhawaaqii bay maqashay ninkaasoo yasta'dinu idan dalbaya fii beyti xabsata xabsa gurigeedii oo dee guryahooda guryo waaweyna may ahayn masjidka dhinaciisana way ku yaaleen waaba maqsin maqsinkaa yare koobanoo markaa aada isugu dhowaa iyadoo rasuulkii ilaahay guriga joogo oo ay caaishana laba joogto ayaa waxay maqleen ay caaisha maqashay aamusa bal qolooyinkiina weysaysanaya caaisha waxay maqashay nin isagoo idan dalbayaba gurigii xabsa waa gurigii rasuulkii ilaahay ayuu weydiisanaya wuxuu doonayaa inuu soo galo isidaankiibuu laba yimi sharciga ahaa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi haadaa rajulun haadaa kani rajulu nin weeye yasta'dinu fii beytika nin baa doonaya adiga gurigii ma joogtid waa kan nin baa idan dalbayo gurigaagii ayuu doonaya inuu galaba oo waa kan gurigii dee nin garaacaya ama u idan dalbayo faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi uraahu waxaan u malaynayaa hamsada marka la damiyana dee hore inuu soo ogaane adunahu wey waxaan u malaynayaa fulanan hebel baan u malaynayaa oo nin buu magacaabayba magaciisii laynooma soo naqlin waxaan u malaynayaa ninkaasi inuu yahay hebel licammi xafsata min alradaacati waa fulanantan ba ayuu ula jeeday ama ras waa licami can cami xafsata min aradaaca waa xafsa adeerkeed radaaca ugu walaalaha ayuu dee taas lahaa oo uu sheegayey laamtan licami xafsata kuma sugan kolkol in badan qaalo dabadeed marka ciddii hadalkan lagu lahaa ee maquulu lahugaha laamtu way gashaayo waa dee saas imika qaala lahu iyo qaala licumara iyo qaala lifulan taas waa laamta maquulu lahu waa dee iyado kollay baabkeeda waa iska macruufo waata laakiin marka aanay dee laamtu gelin ruuxii hadalkan lagu lahaa kollay waxaa laga yaabaa inay dee wejiye ayay soo naqliyaan ama macaani bay uba yeelaan oo macaanida waxaa kaba mida in can lagala mid dhigo can lagala mid dhigo halkanna waaban ku fasiri karnaa oo uraahu fulanan licami xafsa waa can cami xafsa isagoo ka hadlaya dee xafsa adeerkeed oo ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisii uu yihi waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran lamay had lahayn oo iyagay ku yidhaaheen ma aha maxay kuwii gaalada maxay yidhaaheen liladiina waa can iladiina iyagoo ka hadlaya dadkii mu'miniinta ahaa low kaana khayran maa sabaquna ilayh waxaan ay dee diintii sheegay hadduu khayr yahay dadka caynkani dee way quurhsanayeenba waa dadka masaakiintii dacafadii addoomihii dadkani khayr noogamay dheereeyeen annagaa khayrka adduunkani khayr yahay uga horeyn lahayn oo baltaas marka laamtaas oo kale macna can baa lagu fasiro qaala ladiina kafar liladiina aamanuu can iladiina aamanuu hadday ma kala hadlayaan iya taas bay alla waxay ku yidhaahaan bay ahaanlay waxaa kaloo iyadana barhkood halkan dee halkaasna way qabanaysaa kolley laamta aan gelin maquululahuga oo dhami intanba way tegaan sida ibnu hishaam muqnigiisa kolley isaga meelahan u roon muqni labiibkeen in laamu tacliil lagaba dhigo oo markaan idhaahno ulaahu waxaan u malaynayaa fulanan rasuulka ilaahay hadalkan muxuu ama dula jeeday licami xafsa waa liajli cami xafsa waa xafsa adeerkeedii radaaco daraaddeedba oo kale bal adigu rasuulka ilaahay nin buu sheegu yihi waxaan u malaynayaa ninkaasi nin xabsa u adeere laakiin muxuu adeer ugu yahay radaac buu adeer ugu yahay ma aha cumar lamuu dhalan waa ina cumar xabsa ee waxa weeye ama cumar baabay naas wada jaqeen oo xaggaa ayay walaalo ku ahaayeen haddii xaggiisaa uu kaba yimi oonu xagga bal masalan haweeney iyada naas ku dudaysata caaisho inooguba soo socota ninkeedii walaalkii aanu noqon dee cumar baabuu markaa naas la jaqay oo deeta sidaasay radaac bay walaalo ku ahayn oo adeer radaaco uu yahay faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi halkan siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho siyaaqu wuxuu keen iltifaat baa ku sugan anaa siyaaqu muxuu keenayey inay hadalkii iyadaa wada inay tidhaaho faqultu yaa rasuula allahi waxaan idhi ee imaka haybo oo kale ina hadalkii maqaamku wuxuu aha maqaam imaka takallum inay iyadaa hadlayso hadalkii wadato faqultu waxaan idhi iyadaana inoo warinaysay faqaalat waa meeshii timi iltifaat waa ta ay idhaahaanoo muqtada daahir wuxuu keenayaa laga jeestay oo halkii takalum ay ka ahayd bay qaybo oo kala noqotay markaas siyaaquna laakiin taasuu keenay waa iltifaate hadalku waxaa faqulteen waxay caaisha tidhi yaa rasuula allahi low kaana fulaanun hebel hadduu yahay xayan mid nool licamihaa tii oo kale weeye laamtii oo kale waa can camiha min aradaaca ayay taa hadalkan kaba sheegaysa ama liajli camiha min aradaaca ninkaasi hadduu hebel maanta nool yahay dakhala calaya waa nin xagga radaaca adeer ugu ahaa hebel hadduu nool yahay miyuu iisoo geli la-uun oo dee inay nasab naga dhexeeyaa ma jirtee iyadoo waxa weeye miyuu ii iman lahaayo waa iisoo geli lahaa oo dadkan iska xijaabayo kama mid noqdeen qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu uhi nacam haah ina aradaacata waatan radaacadu waa tuxarimu waxay xarimaysaa maa tuxarimu اlwilaadatu nasab wixii uu xarimo ee uu xaaraam kaba dhigo xag nikaax ayay wilaadaduna ama ridaacadu ama radaacadu ay xarimaysaa ra'da waa taan idhi waa la kasrin karaa lana fadxin karaa bal taas xadiidku kolley baabku xadiidkan cayisho un weeye laba dariiq baa inoo dambeeya markaas baa kolley si fiicanna dee imaamku amana sharaxan waa dee uu soo khulaaseeyeybo kolley waxyaalaha isaga intiisaaba inagu fillaan karta allahuma meel yar oo aan yar qaban doono isaga sharaxiisa kuma sugan mooye isaga bal waxyaalihii uu sheegay se duruqdan horta iska raacinayna waxadaanah abu quraybin قال xdثnا أbو أسامة ح وxadثnي أbو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهdلي nin kolley siqaa ninkani oo bal maalan dabaqadii tobnaad ee ruwaadda imaam axmed iyo dabaqadiisaas weeye ana nin kolley xaafidna ahaa siqana ahaa bal taas oo kitaabkeennana saddex xadiis buu ku leeyo kan baa horeeya laba xadiis way dambeeyaan laakiin waxaan leenahay bukhaari iyo muslim iyo abi daauud iyo way kaba wariyaan adu nasaa-i waa siduu kagaba wariyaaye yani axaadiistiisu badnaanin be kolley waa nin siqo ahaa taasba weeye ninkan abu macmar ismaaciil ibn ibraahim ibn macmar alhudali waxay soo naqliyaan liidlaalihi bisunna waa suu de ama sunna ugu adadkaa bal dee ugu kalsoonaa inuu sunna ugu dhegan yahay ayaa wuxuu odhan jiray soo naqliyaan law takalamat baqlatii haadihi laqaalat inaha suniya baqashaydan hadday hadasho iska daa wax kale waa baqashayda hadday hadasho waxay odhan layd suniyad baan ahay oo de waa siu liidlaalihi bisunna waxaa dhacayna markii mixnadii adkayd bilaabantay imtixaankii dadka culimada aha la imtixaanaye maamo waqtigiisii bilaabmaye dee muctasim waqtigiisii oo dhan socday ee waasiqna malaa dee intii hore oo dhan socday ilaa uu markii dambe mutawakil oo saddexda dee way iska dabagaleene ilaa uu mutawakil dhibtii uu dadkii muslimiinta ama culimadii kaba kor yeelay oo markay mixnadii bilaabantay khalqulqur'aan oo kale ayaa dadkii la qaaday buu kaba mid ahaayo dee lalahaa dena meel kastaa laga soo ururinayo masar baa ragga qaarkood iyagoo quyuudii ku xidhan inta lasoo katiinadeeyo halkaa laga keenay ilaa baqdaad waa markay diideen oo kaleo barhkood si ay ku dhinteen buwayda iyo tirmidkii shaaficiya baa kaba mid aha taasoo kale iyo waxa adigu dee rag leh ayaa markaa rag quyuudoodii ku dhinteen ama dee rag iyagu cabsidii markay ku adkaatay iyo dhibtii ku adkaatayna wixii la doonaya ku dhawaaqayna way jireeno de ninkasaa lahaa markii adigu mixnadii ayaa wuxuu noqday dadkii de markii lagaga yeedhsiiyey ha qur-aanku waa makhluuq ama yidhi dee isagu qur-aanki waa makhluuq oo taase way uhoreyso markuu soo baxaa la yidhaha ayaa wuxuu yihi kafarna wakharajna dee waanu gaalowno waanu soo baxno ay dhacday taasi barhkood inay riwaayadiisa waayo axmed iyo meelahan way ku adadkaayeen oo dad alla dadkii jawaabay de cabsina kolley dadkaa way ugeysto oo waxba taas cali ibnu madiini iyo amsaasha yaxya ibnu maciin inuu kolkol riwaayadoodii iskagaba tegaya laakiin malaxa inuga jeeda wuxuu laha un law takalamat baqlatii haadihi laqaalat inaha suniyo markii dambena dee waxaa kuba dhacay in taas waa cabsi kolley dadka dad baa laguma dilay dad baa quyuudoodii kuba dhintay oo dhibtu way badnayd be dee axmed iyana wixii gaadhay waan ogeynba dad ba xataa raggii umarada waasiq oo kale nin de uu gacantiisa ku diray waa jira waa isagoo de ilah baan ugu dhawaanaya bal markaa taas baa waxay dadka ajiibay buu ahaayo barhkood ay riwaayadiisi taase laakiin dee taasi waa idiraar ama dee waxay ahayd un cabsi bay ahayd oo wax markaa siqanimadoodii imaka meesha ka saaraysa may ahayn oo waxay doorteen may ahayn bal waa nintaasa xadathana caliy ibnu hashim ibn lbaridi ninkan isaguna waa atbaacu taabiciintii raggoodii dhexe isaguna laba xadiis buu leeyahay o dee adigu markaa kan iyo mid dambeeyo ah jamiican can hishaamin jamiicanna wuxuu wadaa abu usama xamaad ibnu usama iyo caliy bnu hashim ibnu lbarid labadoodan ayaa uu jamiican u wadaaye waxay ka wariyaan can hishaam bni curwata can cabdillahi bni abi bakrin oo halkii maalik hishaam baa ku jira can camrata can caaishata qaalat qaala lii rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam yuxarimu min aradaacati maa yuxarimu min alwilaadati radaaco xaggeed ama ajrigeed waxa ama dee xaaraam noqonaya oo waxa xaaraam dee ma may yuxarimu maaha waa yaxrumu taa hore in aradaacata tuxarimu waa tax yaxrumu waxa xaaraam noqonaya min aradaacati min ajli radaacati wey radaacada iyo naaska jaqitaankii daraaddeed waxaa xaaraam ku noqon maa yaxrumu wixii xaaraam noqonaya min alwilaayati min ajli lwilaadati nasab ama wilaado daraadii waxadaanii isxaaq ibnu mansuurin qaala akhbarana cabdurazaaq qال أخبرنا بن جurيج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بhذا الاسناaد مثل xadيiث هشام بن عروة bal baabku iyadoo kolleyda kitaab dhan weeyaan oo أxaadiثa ay noo socon doonto waxay de jawaanib kala duwana ama abwaabo kala duwana haddii ala idha ay nooguma iman doonaan ba mثala inoo socon doono de cashar inoogumaba dhamaanayo xadiidkan lakiin de xadiiث waxaan ahaynaa usushii baabkan radaacada ah ayaaba dee halkanoo ina aradaacata tuxarimu maa tuxarimu wilaadatu ama aradaacatu yaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min awilaada kolley waa axaadiidtii usuusha ahaydee khaasatan laga qaadanayey inta uu gaadhsiisan yahay heerka taxriimka radaaco ay keenayso bal taasba weeye marka axaadiisan oo dhammina tay adigu inoogu sugani haddii way inoo dambaysaayoo qadar baa loo baahanaya mar uu dee yar nuugay uuni taxriim ma keenayo oon wax kala raacin kolley waqtina waa inoo dambeeyaayoo ruux kastaba hadduu dee uu haweeney caanaheeda uu markaa cabo ama uu jaqo maaha uun inuu ilmaheedii ugu noqonayo muddadan ay caanaha uu ruuxa ay wax u taraysayo jirhkiisu ku korayo weeyo bal taasna waa wax inoo dambeeyo bal axkaamtii kaba mida ee marka radaacadii la helo ayaa xadiidkani muxuu keenayaa bal heerka taxriimkan iyo xurmadan radaaca ka timi uu gaadhsiisan yahay bal markaa ummadduna way ku ijmaacsan tahay inay xurma meesha jiraysa ama ay sugnaanaysa bayna alradic waalmurdica manaa kii jaqay iyo haweeneydii iyadu murdicadaydee nuujisay dhexdooda xurmaa sugnaanaysa macnaa inankeedii buu noqonayaayo inuu iyadii waxa weeyaan guursadaa sina uguma banaanaanayo gees kale wixii dee maxramyada jaanibkaa kaba imanayey ee ahaa inuu arki karo la khalweyn karo ani iska xijaabahayn maxram ugu noqon karo safarkii intoo dhammina waa axkaam halkan raacaysa oo iyada taas oo dhanna iyadana waa waxyaalahay keenaysa kaba dhalanaya laakiin in waxyaalo dee hooyanimadan iyo nasab kaba iman jiroon halkan kaba imanayni waa jiraayo in isma dhexlayaan labadoodu hooyo ha u noqoto nikaaxeedu yaanu u banaan u banaanaan bal isaguna inankeedii ha noqdo wuxuu dhalay iyo waxaasoo dhami dee iyadii hooyey u tahay ayaybay u noqonaysaayoo uma banaanaanayso laakiin waxa weeye xaggii isdhexalkii oo kale isma dhexlayaan gees kale waalidku haddii uu baahan yahay waladkiisina waxayso nafaqadii isaga waajib bay ku noqotaa waa waladkii dee waalidkii nasab aabihii iyo hooyadii ee haweeneydaa naasu ku ju nuujisay dee siladii iyo isxidhiidhintii iyo ikraamkii waa la ysku leeyahay nafaqadii la ilzaaminayey iyada taasi lagu ilzaaminayey iyadna halkaasi ma jirayso jaanibkaa nafaqadii maaha arrin kalaa jirto oo in markaa dee ruuxa ama nafci leeyahy waa usoo jiidaya ama darar shahaadadoo kale walad iyo waalid hadday isu markhaati furayaan halkan dee tuhmaa meeshii taalay tan tuhmadii ma taalo oo shahaadadoodii dee waa la ysku aqbalayaaba matalan ay isu markhaati furayeen oo kale bal imaka haddii ka soo qaado oo waalid ay dhacdo uunsi uun bal uu ku dilo waladkiisii dee qisaas iyo waxyaalahaasi waalidnimadii baa hor joogsanaysay oo looma qisaasayni laakiin tani baabkaa maaha waa labay kala noqonayaan halkaasoo dee wixii qisaasaya dhexdooda dhacaysay way imanaysaa xagga umuuraha ajnabiyeyn ayay kuba yihiin imaka casabanimadii xaggii ah imaka magtii dee ruuxa la saaraye markay khada timaado caqligii dee casabada la saarayo o kale ay casabo isu ahaayeen tan yar hodaacnimadaas casabadii isuguma noqonayeen oo markaa bal waxa weeye axkaama waxaa kaloo kaba mid ah axkaamtaas walow dee imaka aanay jirin hadday dhacdo inuu waxa weeyaan ruux shaksi waalidkii oo la addoonsanayey buu isaga milkigiisii soo galay waa iibsaday ama si uun markaaba uu xoroobayay waalidnimo iyo is-addoonsi meel ma wada fadhiisanayaanoo uu xoroobayeyba ikhtiyaar la-aantiisa marka bimujarad ilmilki buu ku xoroobayey laakiin halkan oo kale iyada taasna dee arrimahaasi ma jiraan ee waa axkaamtan ka imanaysa xurmada nikaaxa iyo tawaabicdiisa safarkii khalwadii nadarkii iyo waxyaalaha caynkaasa baltaaba weeye taasi iyadu waa mida horta waa suura arrin kaloo iyadana baabkan oo halkan sheekhu ijmaac usoo naqlinaya dee iyada wuxuu marka hore aan nidhi xurmadan radaacu bayna alradiic waalmurdica waa sugnaanaysaayo markaa inankeedii buu noqday arrinta kale jirtaana xurmadaasi maaha iyagii kuma eka kuma koobnaanayso way faafaysaayoo murdicada iyo awlaadda radiica wixii uu isagu dhalay hooyin bay u tahay wixii uu isagu dhalay bal taas way kuba faafaysaa arrin kalena radiican naaskeeda jaqay dee fii awaanihi ee xurmadee radaaci muctabarkaa sharcan laba yimi iyo ciddii ay dhashay iyadu awlaaddeed walaalihii bay noqonayaan walaalihii bay noqonayaanoo bal matalan xataa de walaalihii bay noqonayaan oo inantii dee walaalkeeda radaac weeye bal inantu waxay dhashay dee abti buu u noqonayaayoo kale inanku wuxuu dhalay adeer buu u noqonayaayo taasna jaanibkaasna way ka faafaysaa xurmadaasi waana dee masaa'il kolley waayo wuxuu la mid yahay waladkeedii nasab waladkeedii nasab buu la mid yahay laakiin arrin baa jirta iyada wixii ay dhashay ha way gaadhaysaa xurmadani laakiin isaga oo kale wuxuu u dhalayna xurmadani way gaadhaysaa dadkii laakiin aطraaftiisa walaalihii oo kale dee shaqa iskuma laha walaalihii iyo iyado matalan kola da naaskii shaqayn inuu xaggii nasabtaa kula mid maaho bal matalan haddii ay dhacdo dee nin ay walaalayiin isaga ama hooyadii baa dhashay ama aabihii ama labadaba iyadii waata naasbay ku doodo hooye u noqotay laakiin kaa calaaqo ka dhexaysa ma jirto kaasi iyadii waa guursan karaa oo macnaha xurmadani ma gaadhayso isaga xawaashidiisii xawaashidiisii ma gaadhayso waa isaga wuxuu gaadhaysaa dee bal matalan wixii isaga ka beermay iyo iyada laakiin wixii iyada kaba beermay iyo awlaaddeedii iyada xawaashideedii iyo ususheedii iyada wuu wada gaadhaya jaanibkaas buu wada gaadhaya bal taaba wey waxaa iyadana bal matalan meeshii imanaysa ninkii qabay ho haweenaydan iyada waa tan imika halkana kolley adeerkan iyo waxyaalahana ay soo galeen barhkood laakiin haddii ala yidhaaho xadiid baa inoo soo socdo ama babbaa inoo socdo bal taas iyada dib baan uba dhiganaynaa laakiin sheekha halkan iyada taasna dhigay oo wuxuu leeyahay ninkan loo nisbaynayo dee caanahan inay iskama irmaanaanune dee nin bay leedahay oo kaas baa dee arrintan keenay isaga naftiisu wuxuu u noqonayaa inankii aabba radaac buu u noqonayaa aabba radaac buu noqonaya waana inoo dambaysa walaalkiina adeerkii radaac buu noqonayaa xadiidka caaishana waatay inoogu iman waayo adeerka halkan waxaa suurtagala inuu adeer radaaco oo kaleo xaggan ma ah aabihii inay radaac aabaheen inay radaac wada adigu naas ay wada shaqeyn baa suurtagaleen adigu bal markaa wuxuu leeyahay tan oo kale ninkan walaalihii caanahan loo nisbaynaya adeeradii buu noqdeen ha dumarkii ay walaal ahaayeenna idooyinkiisii radaac bay noqonayaan markaa awlaaddii ninkaasi dhalayna inay walaalay la noqonayaan isagu taas sheekha cibaaro dhigtay cibaaradan doonay inay isku yar baraarujino qolooyinkiina sharax haysta walam yukhaalif yaada ilaa ahlu daahiri wabnu curaya faqaaluu laa tahbutu xurmat radaac bayna arajuli waaradiic wuxuu leeyahay arrinkan ah ninkan caanaa loo nisbaynaya inuu waalid iyo aabbo u noqon xurmadaasna ay gaadhayso walaalihiina ay gaadhayso iyo dee awlaaddiisii ay gaadhayso cid khilaaf kaba keentay oon ahla daahir ahayn waa daa-uud iyo asxaabtiisa iyo ibnu curaye aan ahayni ma jirto labadan markaa bal horta mid weeyaan oo khilaafka kolley balaa intaa waa ka badanyay sax nusuustii taasay caddaynaysaa khilaaf kastaana muctabar ma noqonayo kol haddii nas ama axaadiisii aan hayno axaadiisna waatay noo dambayso dee qowlkaa jumhuurtu ay kuba tegeen ayuunbaa ah qowlka sawaabka ah wixii dee bal matalan halkan ay xujaysteenee cumuumaad kale ana axaadiistan baa caddaynaysa muraadkeedii oo bal taas iyadu waa mid oo dee qowlka sawaabkii waa qowlka dadka iyagu xurmadan sugay laakiin arrintan oo talabaad ee laakiin dad baa jira saxaabo leh taabiciin leh fuqahadiina midharh kale leh oo iyaguna qowlkan ku tago ibnu abi shayba iyo cabdirasaaq iyo kutubta aahaarta inta badan u cinaayota ay aqwaashooda soo aroorisay oo arrinku uu ka badan yahay ibnu curaye iyo daa-uud uu ama ahla daahir uu kaba badan yahay khilaaf saxaabo oo waxoogaayo waa jira taabiciin rag kala duwan oo iyagana qowlkan qabay inaan ninka caanihiis ninkani aanu ictibaar lahayn naagtun baa dee caanaheedii ay tahay ninka aanu ictibaar lahayn waa jiraa fuqahada qaarkood sida rabiicata ra'yi iyo ibnu binti shaafici iyo rag iyagu qaba way jiraan laakiin dee nusuus haabitaan arki doona oo qowlkaa fogeynaysa taas iyadu waa mid oo macnaa khilaafku inta uu ka weeyaan leeyahay arrin kalena way jirtaa sheekhu ibnu curayu ka cabireen kitaabkeenana ibnu culaya waa ku badnaa badnaa badnaa waa imaamkii weynaa ismaaciil ibnu ibraahim ruuxu markuu cibaaradan arkana wuxuu qaadanayaa imaamkaa qowlkiisi inay tahay arrinkuna kaa maaha ibnu culaya halkan idin yaalla qolooyinkiina sharaxaysa maaha imaamkan kitaabka riwaayada badan kule imaamka ahaa ismaaciil ibnu ibraahim waa nin uu dhalay oo ibraahim la yidhaaho marka waxa roonayd si aan labsi u iman dee meeshii in ibraahim laga cabiro sida kuwa kalea kaba cabiraan waayo waa nin weliba dhib badnaa ama shaafici laga soo naqliya inuu idhaaho uu yidhiba de ibnu ibraahim ibnu culaya balun jalasa fi baabi dawaali yudilu nnaas waa nin halowsanoo baab malaa masjidka halaas fustaad kuma yeelay malaa baab saasoo baabu dawaal soo xafidlisaan ku yidhaha baabu dawaal buu fadhiistay isagoo dadka halaynaya oo halaynaya waa nin jahmi ahaayo macruuf ahaayo kolley khilaafaadna leh dee xaggana ru'uustii muctaziliya taas ma ahaayo maha imaamkii ma aha waa nin uu dhalay oo isagu ka dunaa xaaladiisu intaba ay kaba dunayd ninkii riwaayada lahaa marka waxaa roonayd malaa iltibaasku si aan uga bixin in ibraahim la yidhaha dee idinku taa ogaada way xaafid xajarida ibraahim bay kaba cabireen oo saasaa waa intan lahaa uun waan iskuba baraarujinaynaa arrinta iigu dambaysana waxa weeye cibaaradan ah yaxrumu min alwilaad min alradaacati maa yaxrumu min alwilaada macnaa maxay keenaysaa nasabka wixii xaaraamta ku ahaa ee waatanoo xurimat calaykum ummahaatukum iyo inta ka dambaysa ilaahay subxaana watacaala inoogu tiriyey nasabka wixii maaha wixii musaaharo xaaraam ku ah waa nasab wixii xaaraam ku ahaa ee halkaasaabay dee xurimat calaykum ma aayaddaa suuratunisaa ayaabay dee inoogu wada cadyin marka qolooyinkaa nasabka ruuxa xaaraamta kaga i radac markuu yimaadana xaaraan bay kaba noqonayaan taasba weeye aayaddi laakiin culimada qaarkood hayaa waxay soo reebaan dhowr bay soo reebaan ay leeyihiin nasabkii xaaraan bay ku yihiin laakiin waxa weeye iyadaa in kuma xaaraam ahaa in haddan ficlanna istitahaasi kolley malaha ma roona oo in dadka ay tiriyeen oo dhami waa dad iyagu xaaraam musaaharo xaaraam ku noqday ee nasab xaaraam kumay noqon oo kolley lafdiga wax laga soo reebayaa ma jirtabe bal matalan dad kolleyna imaka wakti uma hayo kuwa basdintooda waxaan idin tilmaamayaan fatxubaari oo kale markuu axaadiisan qabanayo musatnayaad oo kale oo lagaba soo reebay oo kale oo inta badan waxa weeyaan dhammaan waxa dad musaaharo ku xaaraam ahaa oo halkan markay noqoto jaanibka marka la eega xaaraan bay ku ahaayeen nasab iyo markay taa noqoto laakiin halkan radaaci ma keenaye bal imanka taas imanka ma basin karayo umuurihiina ma soo qaadi karayo kol haddii aan leenahay meye kolley idlaaqeeda ma laha ee waxaan niyaar tilmaamaya kolley xafna xajarna sharaxiisu meelahan aad iyo aad buu umuudin bal axaadiisan imankaan hayno si aan dee markaa la eego iskhilaafka ismigan abulqacays kuma sugan baabka inoo dambeeyo iyo si fiican bu isagoo riwaayaadkan muslimun adeegsanaya si aan halkan uguma sugnayn bu uba bastiyaaye bal waxay la tahay waa aad bu waa kitaab aan ku tirayna kolley ma ah un fatxubaari une qaamusu sunna si ay kaba cabireen laa hijrata bacda alfatxi axaadiis badan oo kaloo muslim nooguma sugan baan sharaxeeda ugaba faa'iidaysanaa wuxuu yihi bal halkaasaan diyar tilmaamaya si casharku inoogu yar socdo baabu taxriimi الradaacati min maai اlfaxl wuxuu baabaysan yahay baabu bayaani xukmi ama taxriimi الradaacati radaaca taxriimkeed min maai اlfaxl dakarka biyihiisa bal radaacadii xaggeeda ama waxyaalaha mashaeedu uu ahaa taxriimkeedii oo macnaa iyada halkan waxa weya waa masalada aan horreysiinay haweeneydii dee ilmahan naaska ku diday waa hooyadii ayay noqotay inta uu taxriimkaasi gaadhayana waa ta aan soo sheegnay laakiin ninkii haweeneydaa qabay ee caanahan loo nisbeynayey ee kolley sababtiisa ay caanahanna kuba yimaadeen maxaa de maxaa xukunkiisu noqonaya isaguna hooyo siday ugu noqotay aabba miyuu ugu noqonayaa ilmahaas mise uma noqonayo waana masaladaan horreysinay khilaafkeede tii baa laakiin halkan nooguma imanaysa xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى maliki عan ibni shihaabi عan curwaةa bni zubayri عan caaishata anaha akhbaratu caaisha way u warantay curway u waranto waxay ugu warantay ana aflaxa nin aflax la yidhaaho akhaa abin qocaysi abulqocays nin la yidhaahna walaalkii ahaa ayaa jaa-a yimi yasta'dinu calayha xaal uu idan dalbayo macnaa iyaduu soo siyaartay oo gurigiibuu yimi isagoo doonaya inuu guriga ugu soo galo rasuulka ilaahay ma joogo waaba kaasoo isagii wuxuu doonayay guriga inuu soo galo wa huwa ninkana camuhaa adeerkeed weeye min alradaacati xagga radaaco ayuu adeer ugu ahaa maaha aabaheed lama dhalane waa xag radaaco radaacadana maxay ahayd abulqacayskan bay walaalo ahayd abulqacayskan baa aabaheed radaaco ahaayo haweeney naas ku duday buu qabay haweeney caayasho naas ku duday ayuu qabay abulqacays ninkana waa walaalkii waqtigaas maxayd bacda an unzila alxijaabu intii xijaabka lasoo dejiyey waidaa sa'altumuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaabiyo yudniinina yudniina calayhina min jalaabiibihina adugu bal intii xijaabku soo degay dabadeed ayay arrinkuna ahaa qaalat waxay tihi caaisha faabaytu waxaan diiday waan diiday an aadana lahu inaan u idmo aqalkaba inuu soo galo falama jaءa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay markuu yimi ayaan akhbartuhu u warramay biladii sanactu wixii aan sameeyaan u sheegoon ugu warramay faamaranii wuxuu i amray an aadana lahu inaan u fasaxo calaya waa bidukhuuli calaya way gelid uu ii soo galay inaan u fasaxo oonan iska xijaabinna adeer buu uba yahay ayuu i amray kolleyna weli xadiidka duruq intan kaba dheer oo ziyaada iyo tacliil inooguma sugan yahay ayaa inoo dambaysa waanan israacinaynaa in sha allahu tacaala inteedab intiisa badan ba وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa qاaل xadثna سفyاan بن عuyeynةa عن الزهriي عن curwaةa عan cائشhaةa qاaلت أنaha qاaلت أtaanii waxa ii yimi camii adeerkay min الرadaacati radaaco xaggeed adeer iigu ahaa aflaxu aflax dee kama bedel cami ama aflax baa ii yimi ibnu abi qucaysin kolley waxaa lafdiga hore yahay aflax akhu abilqucays marka halkana ibnu abi qucays baa dhacday alfaado kalena way noo dambeeyaan barhkooda waxay leeyihiin riwaayaadka dee waxaa ka sawaabka iyo waxa weeyaanun aflax baa ninkan magaciisa la odhanayay kolley kunyana way inoo dambaysaa abuljacdi in kunyadiisu ahayd ee dee waxa kalena waa akhu abilqucays ama alfaadaha kale taa ka duwan halkan sawaab maaha haddii aan yar tas tasiixino ama tawjiihino sida xaafid yidhaaho dee waxaaba suurtagala walaalkii abulqucays ha laba yidhaahee in uu ahaaba abulqucayskaasi iyo isaguba ilmo qucays laba odhanayay oo bal matalan taas oo markaa isaga kunyadii aabihii iyo bal ay kulmeen laakiin taas riwaayaadka dambe bay ku yar sawaab noqonaysaaye bal imanka waxaan leenahay waa nin keliya uun meeshu ninkana aflax baa la odhanaya abuljacdna kunyadiisay ahayd walaalkiina abulqucays waa intaas weeye inta riwaayaadka inoo dabdisan waxyaa ee raajixa ama alfaadaha kaleetaa ka duwanaan arkaynaa dee waa waxyaale laga raajaxsan yahay xadiidkuna waa xadiid keliyan wuxuna waa tasmiyadan iyo taasun iskhilaaf yaroo dhacayo dee barhkood aan leenahay waana la dabdin ayuunbay noqonaysaaye markaa xadiidka dee asalkiisi waa inoo xadiid keliyan oo macnihiisuna uu inoo cad yahay fadakara wuxuu sheegay bimacnaa xadiidi malikin eeg malik markii hore ibnu shihaab buu ka wariyey riwaayada hore riwaayadana ayaa maalik kuma jire sufyaan ibnu cuyeyna ibnu shihaab kaba warinaya dakara markaa faacilkeedu muxuu noqonayaa waa sufyaan fadakara wuxuu sheegay sufyaan bimacnaa xadiidi malikin xadiidkii maalika imakaan kaba soo baxnay macnihii dee riwaayo leh wazaada laakiin wuxuu ziyaadiyey eeg waa ziyaadadan qultu waxaan idhi markii rasuulkii ilaahay yihi amaranii an aadana lahu calaya uu amray yihi ha kuu soo galo dhib ma lahaa ayaa waxaan idhi inamaa ardacatni maratu dee aniga haweenayda ayaa naaska igu duday walam yardacni yurdicni rajulu ninku aniga ninkeedan abulqucays aniga naas igumuu duwin oo ninkan dee wax naga dhexeeyaa ma jiraan qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi taribat yadaaki aw yamiinuki oo cibaaro ayn hore usoo maray carabna hadalkeeda kusoo noqnoqon jiray taribat asalkeedu macnaa iftaqarat weeye laakiin waa kelimaad ay hadalkooda un ku xoogeyn jireen oo macnahan ay keenayaane habaarkaa aan looga jeedin weeyo habaar ahaan uma isticmaalayna ama tambiih shay iyo xad iyo iyagoo le dee hadalkaas waa lagaba ronya ama wax iskuba boorinaya u isticmaali jireen iyagoon uga jeedin habaar markaa taribat yadaaki aw yamiinika oo dee markay ka joogsatay ay weliba tacliilkan laba timi ayuu leeyahy may u fasaxbo adeerkaaye taribat yadaak aw yamiinika welina alfaadihu ama way inoo socdaan وxadثnي xrmlة بن yaحyى qال xadثna بن وهب qال أخbarnii yuنuس عan iبن شhihab naga xadiidka waa xadiiث iبن شhihaab markii hore malik bay hayd markan labaadna سufyaan bay hayd imanka dariiqan saddexaadna waa yuنuس الأyli عan iبن شhihaabin عan curwaةa أna caiشhaةa أخbarath أnahu jaءa أflaxu أخو abilqucays kole waa si dee sawaabka ahayd أflax baa yimi abulqucays ninka la yidhaah walaalkii ah ystadinu xaalu idan dalbaya calayha iyada uu doonayo inuu usoo galo bacdamaa nazla اxijaabu wa kaana abulqucays eeg ziyaada inoogu sugan oo dee umuurihii horaa lainoosii dee mid ziyaada inoosii cadaynaysa guud ahaan suurada wa kaana abulqucaysi wuxuu ahaa abaa caaishata min aradaacati caaisho aabaheed xagga radaaco haweeney caaisho naaska ku duday buu qabay aabuu saa ugu noqday qaalat caaishatu waxay tihi faqultu wallahi markii uu dee isagii u yimi wallaahi la aadanu liaflax anigu aflax uma fasaxayo guriga inuu iska soo galo uun xataa asta'dina rasuul اllahi sala llahu sala allahu alay wasalam aan rasuulka ilaahay kaba idan dalbo sala allahu alayhi wasalam maxay tidhi faina abalqucays abalqucays laysa wa ardacanii aniga abalqucays naas igumuu duwin walaakin ardacatnii ibraati haweenaydaysaa naaska igu duday qaalat caaishatu falama dakala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay markuu yimi iisoo galay ayaa qultu waxaan ihi ya rasuula allahi ina aflaxa akha abilqucaysi aflax oo abulqucays walaalkii jaaanii yasta'dinu calaya waa ii yimi isagoo iga idan dalbaya fakarihtu waxaan nacay an aadana lahu inaan u idmo xataa asta'dinaka ilaan adiga fasax ku weydiisto qaalat caaisha waxay tihi faqaala nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam idanii lahu ufasax buu yihi oo u idan adeerkaa weeye qaala curwatu curwa wuxuu yihi fabidalika arrinkan rasuulki ilaahay yihi ufasax dee maxramkaa weeyaane ayay kaanat caaishatu caaisha ay taquulu mid tidhaahaa xarimuu min الرadaacati ma tuxarimuuna min الnasab lakin dee xadiidkii marfuuca imaka halkan waa mawquuf xadiidkii marfuuca ahaa ee iyadu ay warisay ayaa laftigeedu ka ahaa ma waxay xaggeeda kalaba timi laftigani mawquufaba ahaado ee dee waa xadiidkii oo radaaca liajrigeedu waxa u xarimtaan ma tuxarimuuna min الnasabi wixii aa uxarimaysaa nasab daraadii وxdثnا cبد بن حmayd qال أخبرnا cبدالرزاq qال أخبرnا معmر عن الزهري بhda الاسناaد oo زهري معmر baa maantana kaba warinaya waa أصxaabtii زهري un xadيثkuna waa xadيث زهري isناadkuna waa زهري intii ka dambeysay curوة cاaشha marka maxaana ku sugnay jaء أفlح أخو abi الqcaysi marka waxa inoo sugan ninka magaciisu أفlح in la yidhaah weeye ninkan kale iyada cاaشha aabaheed رadaaco ahaa na waa abاlqcays abوlqcays markaa taa wey intaasaa inoo sugan kunyada aflexna abijacdio way inoo dambaysaa ama waxyaalaha kale ee matalan sida aflex ibna abi qucays iyo bal umuurahaas walow la tawjiihin karo bal wixii dee inoo sugnaa xagga tasmiyada iyo ruuxaniyaad barka waa tan yastadinu calayha binaxwi xadiiiin xadiidkoodna ayuu sheegaya dee imaka ciddii macmar ka horeysay jamac bay ahaayeen yunus sufyaan malik waa xadiidkoodii ay ibnu shaab kaba wariyeen dariiqa ku wariyeen mid laba mid ama naxwigiya wa fiihi laakiin xadiidkiisan waxaa ku sugnaa waa xadiidka macmar fainahu camuki oo iidani lowdi waa halkaa hore raaci u fasax inuu ku yimaado aqalkaagii kuu soo galo waayo fainahu camuki adeerkaa weeye taribat yamiinuk waa dee taas iftaqarat yamiinuka laakiin dee loogama jeedo habaare taribat yamiinu ufasax maxaad ugu diideysaa weeyaano ufasax waa adeerkaayo wa kaana abulqucaysi wuxuu ahaa zawja almar'ati haweeneyda ninkeeda alatii haweeneydaasoo ardacat caaishata caaisha naaska ku duuday weli xadiidkuna waa inoo socdaa وxdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة وأbو كرyب qال xdثnا بن نمyر وcبدالله بن نمyر عن هiشhام عن أبيه maanta eg زهr meeshuu ka baxay هiشhام بن crوة laakiin waa joogaa iyo cاaشha هiشhام بن crوة halkiisii soo galay عن أbيه عن cاaشhaةa qاaلت أنهa qاaلت jaء cami adeerkii baa yimi min الرضاacati ystأdinu عalaya xaal uu iga idan dalbayo oo inuu aqلkii doonayo inuu soo galo faabaytu an aadana lahu waan diiday inaan u fasaxo xataa astamira ilaa aan la tashado ama aan ka amar dalbo rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam falama jaءa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam markuu yimi qultu waxaan idhi ina camii adeerkay min الradaacati adeerkay radaaco istaadana calaya faabaytu an aadana lahu waa iga idan dalbayo markaasaa waan diiday inaan u fasaxo faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam falyalija soo galo oo calayki korkaaga camuka adeerka hadduu ku yimaado aqalka ha u diidin ha kuu soo galo qultu markaa caaisha waxaan ihi waa istifsaar ahan inamaa ardacatni اlmarأatu haweenaydii baa aniga naaska igu duuday walam yurdicni rajulu markaa dee ninka calaaqada naga dhexaysaa maxay tahay qaala inahu camuki adeerkaa weeye oo maxram baanu kuu yahay falyalij calayka ha kuu soo galo xadiidku weli waa inoo socdaa duruqdiisi وxadثnا abالربيع الزهrاني qال xadثnا حmاd yعni بن زaيد qال xadثnا هiشhام بhda الاسناaد oo maxay أنa أخا abiالqcays waa dee أflح magacii un baa magacan lakiin waa abalqcays walaalkii اstاadna عalayha cاaشha ayuu ka idan dalbay fadakra نaحو xadiidkii hore mid laba mida ayuu sheegay oo xamaad iبnu zaydne hishaam markuu kaba warinayay kan imkaan kaba soo baxnay cabdاللahi بن نmayr hishaam kaba wariyey mid laba mida ayuun buu sheegay وxdثnا يحyى بن يحyى qال أخبرnا أbو معaaوiyة عن هiشhاm بhdا الاسناaد نحو waa nin sdexaad o abu معaaوiya isna kaba warinay m هiشhاm kaba warinaya waa abu معaaوiya محamed بن khازim isaguna xadiidkii mid laba mida غayr أنه qاaل اstأdna عalayha abوالqcays waa halkan eg iskhilaafkii buu yar muujinaya abوالqcaysna ficla mu ahayn kii idanka dalbay ee wuxuu ahaa أخو abiالqcays oo wuxuu ahaa eeg markii horeba in أna أخا abiالqcays taas bay riwaayaadkii horena taas bay hayde riwaayadan abu mucaawiya waxaa dhacay iyadoo dee dadkii kale asxaabtii kale hishaamna ay kuma khilaafeen ninka idanka dalbay inuu ahaa abulqacayse laakiin taa ma aha waa walaalkii وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عضاين قال أخبرني عروة بن الزبير هشام يمكن ماشي وكبحي عروة هي عايشة ولي وإنه صعدان عضاء بن أبي الرباح بانا هلكي هشام ما انت قال عروة كبورنية محاني عروة لأن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة وحا إيغا إذا الضلبي أديركي الرضاعة abulacdi eg jacdi aabihii tani iyada ishkaal ma jiro oo ninkan aflax la yidhaaho ayay kunyadiisu abuljacdi ahayd marka abuljacdina waa sawaab aflaxna waa sawaab akhu abilqucays iyo taasna waa sawaab intaa wixii aan ahayn ayaa aatan leenahay waa waxa dee adigu ikhtilaaf ruwaadeed oo dee taa inoo sugan intaa weeye faradadtuhu waan celiyey oo ninkii dee doonayay inuu aqalkii yimaadee idanka i weydiisay maan u fasixin waan celiyey qaala lii hishaamun halkan qaalada faacilkeedu ibnu jurayj weeye ibnu jurayj eeg sanadka halka hoga sugnaa ibnu jurayj can cadaayin can curwata saasuu ahaa xadiidka dariiqaasi ku wariyayoo inuu adeerkeedaas rabaace abuljacdi uu yimi iyadii oo ka idan dalbay oo celisay hishaam baa laakiin muxuu yidhi abuljacdi baa meesha taalla inayne ibnu jurayj baa le hishaam wuxuu ugu yidhi inamaa huwa abulqucays halkan abuljacdi dee waa cadaa uu kuu soo naqliyey oo aabbahay kaaga soo naqliyey ninku waxa weeye abul markaa abulqucays laakiin waxaan leenahay ishkaal ma jiro saasna waa sawaab bal abuljucad ninkuna abulqucays mahna akhu abulqucays ba taa hore ayaaba inoo sawaaba falama jaءa الnabiyu salى الlahu عalيه waslm akbartu bidalika qaala rasuulka ilahay baa markaa yidhi fahalla adinta lahu maxaad ugu fasixi weyday maxaad ugu idmi weyday taribat yamiinuki aw yaduki xadaثna qtaybaة بn سacيidi qaala xadaثna lays xa وxadaثna mحamed بn رمح qaala akbarana layث عan yaزيid bn abi xabiibi can ciraaki can curwaةa can caaشhaةa أنaha caaisha akhbarat curway u waranto waxay ugu warantay hadda maantana ciraaq ayaa yimi oo hore isna aynu usoo aragnay marar أنaha akhbarat ana camaha min الرadاacati oo yusamى aflaxeeg aflax la yidhah taasna waa magaciisii aan soo haynay istaadana calayha faxajabat way xijaabto ujeedadu aqalkii umay fasixin fabarat faأkhbarat rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم faqaala laha laa taxtajibii minhu way iska xijaabtay intuu soo galay ba korda iskaba asirtay sida lafti bukhaariba ah ha iska xijaabin fainahu yaxrumu min alradaacati waxaa xaaraam ah radaaca laajrigeed maa yaxrumu min anasabi nasab daraaddeed wixii xaaraam u noqonayay waxadaثana cubaydullahi bni mucaadin alcambariyu qaala xadaثana abi qaala xadaثana shucbatu can ilxakam waa xakam ibni cutayba can ciraaki bni malikin can curwata can caaishata intii kale kolba wata aan aragnay sanadke carwo iyo caaisha un baan meeshii kaba bixin qaalat annaha qaalat is-adana calaya aflaxu bnu qucaysin halkan xaafid oo kale wuxuu kuma tawjiihiye waxaa kaga mid horta dee wixii noo sugnaa waata aan soo sheegnay aflax akhu abilqucays kunyadiisna abuljacdi ay tahay ninku saasuu ahaa halkana waxaa dhacay aflax ibnu qucays ee waxaa suurtagaluu xaafid leeyahay abulqucayskan kunyadiisu haba ahaatee in aabihiina qucays la odhanayay markaa ay dee waanay jiraan riwaad kala duwanoo bal meel bay uba dhigtaan ma kutubta mustalaxa marka ama dee kunyooyinka markay kaba hadlayaan ciddii kunyadiisa iyo ismigii aabiha iswaafaqday oo kale taas oo kale in markaa kunyadu ninkan iyo ismiga aabihi iswaafaqsay ina markaa arrintu ay sax tahay dee aflax waa ina qucays walaalkiina abulqucays baa laba odhanayay walaalkiina waa ninkii dee ay caayasha naaska haweenadiisu ay kuma duday bal taasi waa tawjiih baan leenahay faabaytu an aadana lahu faarsala cid buu iisoo diray wuxu uhi innii camnuka anigu adeerkaa baan ahay ardacadkii waxaa naaska kugu duday imra'atu akhi walaalkii haweenaydiisii faabaytu an aadana lahu waan iska diiday inaan u fasaxo fajaءa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yimi o fadakartu dalika lahu arrinkaas baan u sheegay faqaala wuxu uhi liyadkul calayki ha kuu soo galo fainahu camuki adeerkaa wey horta masalada waxaan filayaa waa ta aan soo horraysiinay jamaahiir alculamaana waan kaba soo naqlinay nawowi oo kale iyo qaadiciyaadoo uga horreeyey iyana waxay ku koobeenba khilaafka cidda masalada asalkeeda khilaafsan aldaahiriya daawud iyo atbaacdii iyo ibnu culayaha ibraahimka la odhanayey khilaafku intaa waa qadiim khilaaf qadiim buu horaa jiray oo saxaabo qaarkood laga soo naqliyey iyo taabiciin lasoo magacaabay iyo fuqahada qaarkood oon intaa ahayd sida rabiicatu ra'yo ibnu binti shaafici iyo na way jireen baan nidhi laakiin dhammaanba xadiisyadani waxay sariix ku yihiin inuu haween ninka haweeneyda qaba sidaa haweeneydu ay ilmaha naaska ay ku diday hooye ay ugu noqonayso isaguna inay walow qeyb buu kaba yahay caanahani iskaba iman zawjnimadan bay kuba yimaadeene isaguna uu qeyb kaba noqonayo ineeg wax iyadii kaba yimi oo haweeneydii oo ajzaadeedii kaba mida ilmihii yaraa jaqay waa ku koreeyo qeyb markaa isaga jirkiisii baaba kuba biqlay oo markaa wax iyadii kamida kuba sugan isaguna sababtii buu lahaa dee caanahaniiba ay kuba yimaadeen markaa waalid buu noqonaya aabbuu noqonaya dee markaa walaalihii iyo taasna hadday yihiin raggiina adeeray noqon hadday dumarkii yihiin walaalihiina edooyinkiibay noqon maxramiyadna halkaa iyadana way kaba faafaysaa waana tay inooguba sugan oo dee axaadiidani ay noo caddaysay inooguba sugan ee khilaafkaasna imaka khilaaf ictibaar leh ma yeelanayo arrin baa laakiin jirta ishkaal yaroo halkan culimmadu ay muujiyaan caaisha iyadoon arrintanba lasoo gaadhin maalinta ay xafsaa dee uu ninku gurigeeda yimi waatan tidhi nin baa gurigaagii rasuulka ilaahay uu doonaya inuu galo rasuulkuna wuxuu yihi adeerkeed baan u malaynaya inuu yahay su-aashii ay weydiisay tidhi hebel hadduu maanta nool yahay miyuu iisoo geli lahaa wuxuu yihi nacam ina alradaacata tuxarimu maa tuxarimu lwilaadatu ha iyadoo taasi horreysay maxaa caaisho keenay inay ka joogsato haddana caaisha waa tan haddana ka joogsata ele ninkii uma idmayay ilaan rasuulka ilaahay weydiiyo taasna way u horreysoo daahir waxa weeye taasi inay horreysay waa arrin yar muuqata in meesha jirta ta labaad naageen adeer bay tilmaantay oy tidhi hadduu maanta nool yahay miyuu ii soo geli lahay haa buu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kana waad tadiyeysaa waa ishkaalka yaree halkan culimadu jiro marka laba arrimood baa jirto midi waxa weeyaan ninkaa hore iyo ninkani horta isku mid maaha kaa ay lahayd low kaana fulanun xayan iyo kani inay kaa hore nin dhintay baabay ka hadlaysay hadduu hebel nooliye lahaa ayol markaa ma noolayn weeye waa adeer kanna waa adeer kale oo waa kan dee isagoo socdo uga yimi oo horta markaa laba adeer oo caaisha ay lahayd bay labadu kala yihin kaa ay sheegaysa iyo kani arrintan kalena bal kolley malaa tawjiihiyada ugu fiican ee halkan bal masalan culimadu ay yar muujiyeen waayo waxay leeyihin ninka nin keliya haddii lagaba dhigo adeer keliya un kaa horeyo kan inuu ahaa qalad baa meeshii imanayo dee midna mid ay lahayd waa dhintayba weeye midna waa ninka noolba uba yimi laakiin bal waxa ay leeyihiinuun caaisha iyadoo taasi ay u horreysay haddana in istifsaarkan laba timaado tawaqufkan ay la timaado bal ay tacliilkan ay laba timaado si waxay leedahay maya arrintu waa sie ninku naasigu muu duwinba waxaaba dhici karta xafsa waa siday barhkood dee intaan riwaayaadkana waan tawjiyeyna waan tawjiyeyna in xafsa in matalan ninkaa uba yimi ee ay idanka kaba dalbayey ee rasuulka ilaahayna yidhi waa adeerkeed baan u malaynayaa waana in uba soo geli kara inuu waa adeerkeed aabbaheed naas laba jaqay oo xaggaas bay ahayd markaa suuradan iyo suuradaasaa kala dunayd waa markaa caaisha inay ka dhigaysayba dee taas xukumkaas kaas oo kale oo dee aabbaheed ay naaska wada shaqeyneen markaasaa adeer uguba noqday ama kani waa haweeney iyadu waxa weeye iyada naas kuba duday nin qabay uun maaha oo iyadii idaag labadaas iyadii matalan xabsa iyo aabbaheedi oo cumara iyo ninkaasi naas bay wada shaqeyn oo walaalay halkaa ku ahayno saasay adeernimadu uguma timi laakiin tani xaggaa kamay iman waa haweeneydii naaska ku duday odageedii oo markaa waxay u qaatayba inay taas xaaladu khaas kuba tahay tana ay kaba duwan tahay de haddii la yidhaha ama nas ayay ixtimaalaysay ama waaba ilowdayna waaba suurtagale laakiin labay kala yihin oo marka dee ninkan ay waalidkeed naaska ay wada shaqeen ay walaalo radaac ku ahaayeen sa adeerka ugu noqday iyo haweeney iyada naas ku duday nin qabay ninkii iyada la walaalka ahaa oo iyagii bal matalan taas kolley laba baan bay kala noqonayaan laba ji ay ka kala imanayaanoo waana laba ji oo dhici karta inay kala hadho ay dhici karta oo bal matalan kuwii iyagu qabay halkaa inay maxramnimo walaalnimadaas ay kaba imanaysa laysugu adeer noqonayo waxaba barhkood ay qabeen dee ninkan faxliga tay kaba cabireen labankiisani inaanu taxriim keenayn barhkood baa qabya xataa caaishaba qowlkeedu malaa taasu markii horeba ahaayo markaa tan baa iyaduna ay tahay sida dee aan isku waafajinayno joogsigan imika ay halkan kaba joogsatay iyo rasuulka ilaahay jawaabteeda jawaabtiisaa horreysay iyadoo taasi ay u horreysa maxaa keenay imika halkani labadii jiha kala duwan waana laba jiho kala hadhi kara waaba laba jiho dee laba xukun kala yeelan kara markaa taasaa keentay tawaqufkan bal waaday ama umuuraha kale waa intii markood baaba iyagu ishaaray inay suurtagaltay waa qaadiciyaad iyo inuu dee adeer isagu bal haddaan sa ahayn midna adeer dhow uu ahaa oo waa kan dee aabaheed baa ta adeerkeedba midna adeer yar durugsano sida aabaheed adeerkii oo kaleo radaac inay labaduba xaala taasna waa ixtimaal adigu waa ixtimaalaad meeshan inoo wada sixi kara ama dee ishkaalkan meesha uu kaga wada bixi kara wax kaleo dee aan idhaahno waa la saxayaa ma jirte baabu taxriimi ibnat اlakhi min aradaacati adakani baabu bayaani taxriimi ibnat اlakhi walaalka inantiisa min aradaacati radaaca iyo naasa ama lawada shaqayn lagu walaal yahay walaalkii xaaramnimadkeed wey oo kana muxuu baab yahay hadday laba nin ay walaalayiin ay ku walaalayihiin radaac eeg naasun bay wada shaqeen wax kale kama dhexayse naas bay wada shaqeen markaa dee mid kastaba inantiisan uu dhalay kii kale adeer buu u yahay adeer buu u yahay markaa kol hadduu adeer u yahayna radaac buu adeer ugu yahay uma banaano ma guursan kara weeye waayo waa inantii walaalkii weeye inantii walaalkii weeye bal taas buu baabkeeda iyo axaadiisna waa tan xdثna abubكر بن أbي شhaybة وزهير بن حرب ومحaمد بن العلاء ولفظ لأbي بكر قالوا xdثna أbو معاaوية عن الأعمش عن سعد بن عبaydة عن أbي عبدالرحمن عن علي قال أنه قال balsnka horta nin cusbi ma jiro سacد بن عubaydi iyo أbو عبدالرحمن السلمiyna kole mala halkii qur'aanka waan kuba soo aragnay أxaadiiث dhowrana waa leeyahay sacdna waa acmaش iyo أbو عبدالرحمanna waa wada taabicin abu cabdiraxmaan kana cabdillaahi abu cabdiraxmaan isulami baa la yidhaha aad buu ugu shuroobay nisbadiisa iyo kunyadiisa waa nin dadkii muqri'iintahay in badan cali iyo cusmaan ba qur-aanka waa ka qaatay cali hauba badnaado in badanna waa u fadhiyey qur-aanka aqrintiisa sanado badan oo casharaata ayuu dadka barayay oo markaa waa dadkii dee qur-aanka inoo soo dabdiyey bal markaa duruqdoodana lainoo soo noqliyey buu kaga mid yahay cabdullahi bn xabiib baa la yidhaah waana taabici weynoo horebana waan usoo marray walow xadiidkaa hore malaa dikri uu ku lahaaye riwaayo aanu ku lahayn xadiidka hore dee xadiid kalena way u dambaysaaba intaas wey nin kalea jirto isku magac yihiin oo abu cabdiraxmaan isulami la yidhaha ninka muarikha suufiyada oo kale dabaqatu suufiya iyo la xaqaa'iqa tafsiir iyo waxyaala dee walow aag kunyadii iyo nisbadiiba ay ku kulmeen abu cabdiraxmaan isulamiya laakiin dee waxaan filaya ninkii ilmaamun dee taraajimiya u leh dabaqaadku maqalkaasi waa nin dambe mutaakhira oo laba saddex qarni buu ninkan kaba dambeeyey kana waa ninka mutaqadimkao waxa weeyaan nin horo iyadoo malaa saxaabadii barhkood ba ay joogaan ha weli saxaabada qaar kuwoodii ugu dambeeyey ay nool yihiin buu dhintay waa nin mutaqadime abu cabdiraxmaan isulami qaala ayaa cali bn abi aalib buu kaga warinaya qaala wuxuu yihi cali baa odhanaya qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow maalaka waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay oo tanawaqu aada doordooranayso fii qurayshin fii nisaa'i qurayshin quraysh dumarkooda oo adigaan quraysh ka guursanaya reeri kale aad ka guursanaysaa tanawaquna asalka hore dee markan dee ficilkan waa laba ta-ood buu lahaa labadii ta-ood mid ahaan baa la gooyo asalku waa tatanawaqu atanawuqna waa alikhtiyaar ama alikhtiyaar waa doorashada iyo xulashada taasba weeye oo xafid baa wuxuu dhaha min anniqa oo shayga jayidka ama khiyaarka fiican iyo baaba la ydhaha min anniqa ishtiqaaqu dee waxna iska jirta ficil dee sidan marar kale oo kala duwanba soo aragnay ficilka mudaaric haddii laba ta-ood ay xaggiisa hore galaan in la wada daayaano way bannaan tahay waa asalkii in mid ahaan la gooyaana way banaantao midun lagu gaabsado halkana waa taa qur'aankana waa ta dhacday tanazlu lmalaa'ikatu wاruux inay tatanazalu baa asal ku ahaa imaka tanawaqu ay tatanawaqu aada doordooranayso od xulanayso fii qurayshin fii nisaai qurayshin qurayshtii kale waad ka guursanaysaa watadacun aad nooga tegaysaa haddaan reer bani hashim nahay ama qoyskaagii nahay reer bani muطalib dee dumarka iyagii waa kanoo adigii maba guursanaysa waadna dhaafdhaafaysaayo dumarkii kale quraysheedna waa adigaa guursanaya maxaa dhacay faqaala wuxu uhi rasuulki ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh wacindakum shayun istifaamti way aw cindakum shayun oo agtiina ma wax haddee haweeney la guursado ayaa agtiina ku sugan ma cid baa jirta oo dee u baahanba guuro taas qultu waxaan nacam ha bintu xamsata ina xamsa ayaa joogta cumaara iyo barhkood faadima iyo bal adigu waa la yidhi magacyo u sheegay bal cumaara malaha uga badnaato ina xamse waana malaha intaa keliyu kaba tegey ina xamse ayaa ahaa oo joogta wey faqaala rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam markaa ina xamsena de waa in adeertii ruma rasuulka ilaahay labadooda aabaa walaalo ah inahaa laa taxilu lii xalaal iyo ma aha ina xamse xalaal iyo ma aha maxaani xalaal ugu ahayn waa ka sheegay inaha bnatu akii min aradaacati walaalkay radaaco inantiisii weeye oo xamse waa adeertii ruma walaalo yahay de in adeertii way u banaanaan lahayde laakiin xamse iyo rasuulkii ilaahay naas bay wada shaqeen haweeney baa naas ku wada duday xamsa horreeyey rasuulka ilahayna uu ka dambeeya xamsa ka yar weynaa markaa rasuulka ilahayna uu ka dambeeyey haweeneydna waa magaceedu waa inoo dambeeya waayo naas baan wada jaqno walaalkay weeye xag radaaco markaa inanta adeer baaban u ahay saa daraaddeed ima banaana inaha bnatu akhi min aradaacati وxadثna cثman بن abي shaybta واسحاq بن ibrahim عan jrيr xa وxadثna بن نmayri qaal xadثna abi abih cabdالlahi xa وxadثna mحamed بن abi bakri المqdamiي qaal xadثna cabdالرحman بn mahdiyi عan sufyaana kulhm dhammaantood dhammaantuu sheegaya waa sufyaan ibn thawri sufyaan ibnu saciid iyo cabdillaahi ibnu numayr iyo jariir ibnu cabdilxamid saddexdaas weeye saddexdooduba can ilacmashi bihada lisaadi acmashna can sacd ibni cubaydata can abi cabdiraxmaan can caliyin taasuu sanadku ahaynu soo aragnay milahuna xadiidkuna waa kii un lafdigiisii ayuu la mid yahay وxadثna hdaab بن khاld qaal xadثna hmaam qaal xadثna qataadaة عan jaabir bni زaydi can ibni cabaasi raggana waa ragaynu soo wada aragnay hadaab hudbana waa la yidhaha ma labada saxiix waa ku kala yimaadaa mid baa la qaba midna waa ismi waa suurtagal hadaabka kalena laqab ama hudba ismiga kanaa la qaba hamaamna hamaam ibnu yaxya jaabirkana waa jaabir ibnu zayd abushacsan ninkii faqiiha ahaa can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay uriida waxaa lala doonay oo lala dee lala dee isagii loo bandhigay weeye cala bnati xamsata ina xamsa waa ta aynu soo marnay cali bn abi aalib bu ahaa cidda dee iraadadaasi ay kaba timo uriida waxaa lala doonayo macnaa la doonay inuu guursado oo loona bandhigay cala bnati xamsata ina xamsa faqaala wuxu uhi inahaa laa taxilu lii aniga xalaal iima aha inaha bnatu akii min aradaacati walaalkay radaaco inantiisii weeye wayaxrumu min aradaacati radaaco la ajrigeeda waxaa xaaraam ku noqonaya ma yaxrum min araximi nasab waa raximku waa nasabkii ama wilaado wuxuu xaaraam ku noqonayay ayaa xaaraam ku ah marka adeer baan u ahay dhinac kale waa ka ilmaadeer dhinacii kale nasabka laakiin xagga radaac ayuu adeer ugu yahay saa ima banaana وxadثna زhayr xadيiثka waxaa noo waramay زhayr بن xرb qaal xadثna yaحyى wهuو الqطاn x وxadثna محamed بن yaحyى بن mihran الqdعي qaal xadثna bشhr بن cmr qdaciyuna waa reer qdayc la odhanayo reer cabsi ka adugu bal koley qas celan ama reer bn cabsi reerkii la odhanayay bu adugu jirib kaa mida yahay waa reer on adugu xadثna bشhr بن cmr جamيعا عan شhucbةa x وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadثna عaliي بن msr عan سacيid بن أbي caruubata kilaahumaa can qatاta kilaahumaana wuxuu wadaa waa سacيid بن أbي caruuba iyo شhucba labadaa weeye kilaahumaa can qataadata bsnaadi hamaamin isnaadkii hamaam lahaa oo imika yaحya الqaطaan iyo waxa weeyaan jamiiعan iyada taasi waa yaحya الqaطaan iyo bshir bnu cumar baa waxay ka wada wariyeen shucba shucba iyo saciid bn abi caruubana xadiidka waxay ka wada warinayeen qataada qataadana waa isnaadkiisii hore waa jaabir ibnu zayd can ibni cabaasin sawaan iyadoo isku mid yihiin lakiin kayra ana xadiida shucbata xadiidka shucba xadiidka saciid maahay ka shucba intaha wuxuu ku dhammaaday cinda qowlihi ibnatu akhi min aradaacati inaha laa taxilu lii inaha bnatu akhi min aradaaca wayaxrumudan kuma jirto wafي xadiiثi سacيidi wainahu yaxrum min الرadaacati ma yaxrum min asab halkan lafdiga hore soo aragnay ee isaga hamaam uu qataado ka warinayey aan kusoo aragnay yaxrum min الraxm ayaa isaga min الnaصb waana isla macnown wafي riwaayaةi bشhr بn cmr riwaayada bشhr بn cmar ee shucbana samictu jaabir bna زaydi oo iyaduna kollay qataada tadliis laguma yaqaanay oo tadliiskiisii inaanu meesha jirin inuu tadliisin bay tani noo cadaynaysaaye macnaha waxa weeyaan bishir bnu cumar iyo xadiidka yaxya alqadaan shucbay ka wada wariyeen riwaayada yaxya alqadaan iyo kuwa kaleba can jaabir ibni zaydin baa kuba sugnayd bishir bnu cumar riwaayadiisa uu shucbo ka wariyey baa waxaa ku sugnayd inuu qataada yidhi samictu jaabira bna zaydin oo halkaa tadliiskiisiiyo waxaastee ma tadliisin xadiidkee waa wuxuu maqlay qolooyinka kalena waxay isla dheeryihiin waa ta aan aragnay meelaha ay isnaadku ku kulmayaanna kilaahumaana waxaa nidhi waa saciid ibn abi caruuba iyo shucba jamiican markuu leeyihina waa bishr ibnu cumar iyo yaxya alqadaan intaa weeye waxadana bal markaay xadiidku waa kii laba mido dee cid kaleba haga warinayo imaka صaxaabi kale ha warinayo waa xadiidkan imaka cali un buu laba mid yahay isagune وxadaثna haruun بن سacيidi اlayliي وأحmed بن عيسى qala xadaثna بن wهbi qala أخbaranii mkrmaة بن bukayri عan أbihi qala samictu cabdالlahi بna mslimi yaqul samictu mحameda bna mslimi yaqul samictu xumayda bna abdramani cabdالraحmani yaqul samictu uma salamata adugu samictu buu inoogu tatabucay isuu keen raacraacay inta dambe oo dhami umu salamata zawja الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bal xadiidka intaynaan gaadhin xadiidku waa kii cali un buu la mid noqonaya oo dee ibnatlakh ibn الradaaca inaanay ruuxii u banaanayn adeerka u ahaa un baaba xadiidka inooguma sugan sheekh wuxuu leeyahay horta nawowi xadiidkan ladaa'if isnaadka kuma sugan oo cilmi lisnaad kaba mida oo waxyaalaha dee ladaa'ifte ay tahay dee kolley aad yar markaas fiican ee dee ay tahay in laiskuba baraarujiyo afar taabici baa xadiidka sanadkiisa ku wada sugan buu leeyahay afarta taabicuu sheegayaana waa bukayr ibnu cabdillaahi markaas ibn alashaj iyo cabdillahi ibnu muslim cabdillahi ibnu muslim kana dee kolley imika ma xusuusin hore inaynu usoo marray oo suurtagal inaynu soo marray waxay walaalayeen ninkan uu kaba warinaya moxamed ibnu muslim moxamed ibnu muslimona waxaan idhahaa haddaan idhaha talow waxba laakiin wakti ma haystaba aynu isku weydweydiine moxamed ibnu muslimkani waa imaamkii zuhri waa ibnu shihaab weeye waa zuhri magaciisa moxamed ibnu muslim ibnu cubaydillahi ibnu cabdillahi ibnu shihaab ayuu noqdaa cabdillahi ibnu muslimna waa nin ay walaalayiin oo isna siqa ah oo kaba weynaa isaga kana hor dhintay oo uu ka weynaa walaalkii waanu ka hor dhintay marka cabdillahi ibnu muslim waa taabici bukayr ibnu cabdillahi ibnu lashadina waa taabici moxamed ibnu muslimna waa zuhriyo waa taabici xumayd ibnu cabdiraxmaanna waa taabici ma afartaa taabici ayaa kala warinayo isku xog hadiyo goor waa asaaniinda waxa dheereeya oo umuurahaasaa dheereeyo dee xadiid taabic taabicigii taabici keli uu ka wariyey taabici keliya ku sugan yahay hadhowna saxaabi iyo xadiid afar taabici ay kuma sugan yihin way kala naasilsanaanayaan oo sanadkaa kala dheeraanaya waa umuuraha asaaniidda dheereeya ama nuzuulka ayaa dee keena bal taasi iyadu waa mid arrinta kale inooguba sugan afartan taabicin oo kala warinaysa waa mid arrin labaadna wuxuu leeyay riwaayat akaabir can alasaakir way kuba sugantao cabdillahi ibnu muslim isaga walaalkii moxamed xagga daba marka la eego macrifada iyo qadarka moxamed baa weyn laakiin xagga da-da cabdullaahi baa weyn oo waxay noqon riwaayat lkabiira can sagiir baa iyadna halkaas soo gelaya arrinta kale uu sheegayaana oo iyadna ladaaifta isnaad kamid ah riwaayat lakhi can akhiih walaal walaalkii kama warinaya iyadna waa ladaaif isnaad waa umuuraha sheekhu wax kale kamuu sharxina xadiidka umuuraha ladaaifta isnaadka ayuu muujiyey xadiidka markaa muxuu ahaa umu salamaha waxay tidhi qiila lirasuuli llaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa waxaa lagu yihi ayna anta ya rasuul اllahi can ibnati xamsata adigu ina xamsaa loo soo bandhigay adigoo xaggeed dee ka dhaaf dhaafaysaa ood kagaba sugantay ina xamsa aw qiila waxaa lagu yihi alaa takhdubu miyaana doonahayn oonad guursanahayn binta xamsata bni cabdilmuطalib xamsa bni cabdilmuطalib de waa asad اllahi waasad rasuuli waaba taas de miyaanad waxa weeye aanad guursanahayn qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina xamzata xamze akhii walaalkay weeye min aradaaca markaa inanta adeer baan u ahay ima banaana markaa iyada waa arrintu inoo caddaatay oo dee horenay iyada axkaamtii hore aynu soo marne yaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min anasab ayuun baaba dee tafaasiisheedii iyo juز'iyaadkeedun bay tani kaba mid tahay horen taa ugu sii ogaanay oo taa waan soo ogaanay waxay la tahay waxaan ugu joogsanaa ma jirto baabu taxriimi rabiibati waqti اlmar'ati weli waxaa inoo socda umuurahaas rabiibadii walow aanay radaac imaka ahayn laakiin dee axkaamtii taxriimka nikaxaan kuma jirnaa kitaabkii radaacatani way ka baxsanaanaysaa laakiin maxaa jira xadiidka rasuulka ilaahay uu sheegayo ayaa iyadana radaaco wax kuma tacalluqsan oo axkaamtani ay kuma sugantao sidaasuu usoo geliyay halkan ee rabiibadii xaramnimadkeed rabiibadu waa adigu ninku haweeneeda uu qabaa inantii ay dhashay weeye marka rabiibana waxaa loo yidhi dee qaaliban inantu hooyadeed bay raacdaayoo isagaa soo koriyey oo gacanta ku soo hayay oo umuuraheeda uba qumayo tan baa rabiibo loo yidhi ee haddii aanay xijrigiisa kuba sugnayn oo nin kale uu matala ama dee cidka aabbaheed ba ay laba joogto oo isagu aanu soo korinna xukumku waa kaa weeye kol hadduu hooyadii hooyadeed uu qabo intaas iyada waa mid waa xaramnimadkeed dee naskii qur-aankaabay ahayd warabaa'ibikum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakaltum bihina wey walow dee fii xujuurikumna ay ahayd biictibaari alaglab oonay mafhuum lahayn oo haddaanu sidaan sheegna xajrigaanay kuma sugnayna dee ay haweeneydaasi ama ay gabadhaasi ninkii xaaraam kaba noqonayso waqti lmar-ana waa iyada wa an tajmacuu bayna alkhtayn baa ilaahay yidhi waa intaa ay wada joogaanun maha mar kale waa in yaroo kooban taxriimku waa muddada ay wada joogaan dee way dheeraan kartaa gaaban kartaane haweeneyda uu ninku qabo walaasheedna xaramnimadkeed aanay isagii u banaanayn xadaثna abu qurayb محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي أبيه baa u waramay عروة عن زينب بنت أم أم سلمة waa صحاaبiyad زaynب iyado عن أم حبيبة بنت أبي سفyان haweeney kale oo صحاabiyadana way ka warinaysaa laba صحاabiyado oo midna rabiibadii rasuulka ilaahay tahay midna ay tahay أم المؤمنiin baa xadiidka kala warinaya qaaلت waxay tidhi أم حبيبة dkل عalaya rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa ii soo galay faqultu lahu waxaan ku idhi hal laka fii أktii binti abi سufyaan hal laka ragbat ragbo iyo ma doonaysaayo ma rabtaayo ragba ma kugu sugnaatay walaashay ila abi سufyaan faqaala rasuulka ilahay ba wuxu uhi afcalu maada maxaan sameeya walaasha waxaad iigu soo bandhigaysaa muxuu yahay ee doonaysa dena bal mثalا qaalat qultu waxaan idhi bay tihi umu xabiiba odhanaysa tankixa waad guursan de waxaan filayaa ana markaa waa an tajmacu bayna اlkhtayn malaa intaanay soo degin baa suurtagala inay tahay ama ay u qaadatay rasuulka ilaahay waa kii khasaa'is lahaa xagga nikaaxbe inay khasaa'istiisii inuu labadooda jamciyo ka mid tahay waayo naskii qur-aankaa tan mancinaya qaala wuxu uha watuxibiina daliki de waa inta badan dee naag haweenaydu in dee lala guursadoba way nacabto ciddii halkaa kusoo xidhiidhida ama dee waxa wey la soo wadaagsataa kol way la colowdaayo tan daradii haddana iyadii waa tan waxu bandhigaysa dee tu leeya miyaad jeceshahay inaan anigu guursado walaashaa qultu waxaan ihi lastu laki bimukhliyatin lastu ma ihi laka adiga bimukhliyatin ay bimunfaridatin bik mid adiga kuu gooniyo keligay dee kula keliyowday oo keligeedu aada qabtay anigu ma ihi marka kol haddii aanan kollay keli noqon ahayn oo cid ay ila wadaagsanayso wa axabu man sharikanii fi lkhayri cid khayr ila wadaagsata cidan ugu jeclahayna ukti walaashay weeyo kol haddaanay markaa aanan dee keli kuu noqon ahayn oo kollay cid ay ila kaa wadaagsanayso cid khayr ila wadaagsato cidan ugu jeclahayna waa dee rasuulka ilaahay dee suxbadiisan iyo la joogiisan iyo zawjanimadiisan khayraadka akhiriya khayraadka dunyaba way kuma sugan yihin waa walaashay baan ihi qaala wuxu uhi fa inahaa laa taxilu lii waa dee waa an tajmacu bayna alkhtayn dadku la xukumya rasuulka ilaahay halkan markaa iima banaano walaasha qultu markaa waxaan idhi bay tidhi fa inii ukhbirtu aniga waxaa lai sheegay oo laigu warramay anaka takhdubu durata binta abi salama dura abi ina abi salame inaad dee u geed fadhiisanayso ama ad doonayso ad guursanayso taas baan maqlay saasaa lai sheegay qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay binta umi salama marna atacnii binta umi salama ma waxaad ujeedaa ina umi salama in hadday dee mid kaleo abu salama malaa cid kale ma lahaynee uu dhalayo taa kale ay dhashay ooba taasoo dee rasuulka ilaahay jaahis bay u ahaan layd laakiin duradan waxaa dhashay umu salama oo rasuulka ilaahay zawjadiisiia ma waxaad u jeedaa ood leedahay ina umu salama qorto waxaa nacam ha qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh low anahaa lam takun rabiibatii fii xijri ama xajri maa xallat lii inaha bnatu akhi min aradaacati haddii aanay ahayn low anahaa ay low sabata hadday sugnaatay anahaa iyadu lam takun inaanay ahaanin rabiibatii waa tii aan dee isaga dee waxa weeyaan umuuraheeda u qumaye rabiibada rabiibadayda ahayd fii xijri oo ku sugan xijrigeyga malaha naskii qur-aanka warabaa'ibikum allatii fii xujuurikum e laakiin dee mafhuumka halkani mafhuum mukhaalafo ma laha oo sababtu waa biictibaari lqaalibo marka wuxuu yahay mafhuumku uu yahay ama uu kharaja makhraja alqaalib sa dee kutub usul baan kuba soo aragnay isagu uma yeesho mafhuuma yeesho sidaa daraaddeed haddaanay xajri kuba sugnayna kolley umay banaanaateen bal waa taasba weeye way jiraan baa laga yaabaa in dadkii hore barhkood lagama hela cali baa laga soo naqliya si waxaa dee in xajriga kuma sugnayn malaa iyagu qeydkan un eegay inay banaanaanaysa laakiin waxa weeyaan waa shayga mudlaqa ah ee tani waa biictibaari alghaalib un marka haddii aanay rabiibadaydii oo aniga xajrigayga ku sugan ahayn xajrigayga kuma sugan ahayn macnaha adigu taa aan soo koriyey maxal la tidhi xalaal iimay noqoteen sababtuna waa maxay ina habnatu akhi min aradaacati waa walaalkay radaaco inantii macnuhu waxa weeyaanun laba maanic baa kuba kulmayoo haddii xataa maanic keligi jiro waa iga hor joogsan laha inaan guursado labada maanic ee ku kulmayna mid waa rabiibadaydii midna waa walaalkay radaaco inantiisii xataa haddii aanay markaa bal rabiibadan ahayn oo umusalame aanan guursanba imay banaanaateen ujeedadu laba maanic baa wada jire haddii laba sababood baa jiro ii diidaya xataa haddii aanay tani jirin imaka muuqatee dadku ay arkayaan waata dadka ogaayeenoo de waa rabiibo inay tahay taasi aanay jirin maanic kalea jiray oo ah inay dee waxa weeyaan walaashay adeer aan u ahay walaalkay inantiisii ay tahayba taaba weyo haddii sababta la waayo ta kale xaaraam ku noqon lahay laftiga rabiibana waa bintu zawja mushtaqatu min arab oo ahaa alislaax iyo taasoo kale barhkood buu leeyahay in umuurihiisi uqumaya min atarbiya laga soo qaatay sheekh waa qalad faaxishuu leeyo ishtiqaaqa dee qawaacidiisii baanay khila ayaanay waxa weeyaan waafaqsanayn oo ah alitifaaq fi lxuruuf alasliya wala markaa bal markaa taas wey markaa rasuulku muxuu raaciyey ardacatnii waxaa naaska igu duday wa abaaha aniga iyo wa abaaha aabaheen suwaybatu suwayba ee falaa tacaridna ha bandhigina calaya korkayga dumarkii buu la hadlayaa banaati kuna hablaha dhasheen ima banaano rabaa'igtayda weeye ha i bandhigina walaa akhawaati kuna walaalihiina iyaguna ima banaano wa an tajmacuu bayna alkhtayn laba walaalaa midma wada guursan karee arrinkaa iga daayo hablihiinana ha i bandhigina hayna bandhigina kuwa walaalaatiina ha i bandhigina taas buu yihi marka maxaa jirta ibnu umu salama zawjkan abu salama dee waa dadkii markii hore islaamka u degdegay waa nin reer bani maqsuuma saa dee iyaduba umusalame iyagu isla reer bay ahayn reer bani maqsuum bay wadahayn islaamkay u degdegeen xabashay u hijroodeen iyagoo qoyskaasba carruurta qaar ba halkaa kuba dhalatay markii dambena waa soo noqdeenoo waqtigii hijradii kala bilaabantay bal dhib kala qabsaday oo markii ay maka madiine maka yimaadeen ee haddana hijradii kala bilaabantay isagoo markii horena xaggaa ay u wada hijroodeen ayaa qoyskii iyada ay ka dhalato waa reerkii badnaayee reer muqiiro la odhanayey waa abujahl iyo reerkoodii welid ibnu muqiire iyo dadkan waayo waa dee hinda binta abi umaya ibn lmuqiire abaheed waa ina muqiiro isaguna ahaaba ayay yidhaaheen kol haddaad adigu tegayso naftaadii nooga qaalib noqotay kuma raacayso gabadha iyagu inantayadu kuma raacayso markaasaa laga reebay waqtigii hijradii waa qoyskii uba markaa dhibtii badnayd ee qoyskaa qabsatay markii ma laga reebay ayaa iyagu reerkii ay kabadha waxaa yidhi qoladii reer banilasad baa dhe waa abusalama ibnu cabdilasad qoyskoodii baa yidhi ninku kaba dhashay may may waxa weeyaan reer muqiiraa yidhi markay taasi dhacday haya qoyskii uu isagoo kaba dhashayna ay yidhaaheen kol haddaad ninkeedii ka reebteen annaguna markaas de waxa weeyaan waa ilmo ay markaa haysatay inay haysatay idhaan kaayagan anaguna idilmadayno kiibaa la kala jiitay oo markii damba inankeedii meel buu maray ninkeedii umuu joojin waa hirjiroodo waa socday inankii qoys baa qaatay iyadii meel kale kuma hadhay halkaasaa dhibtaasaa muddo haysato markii dambe iyadoo kalba meelaha ka baroorto banaankaas ayaa markii dambe niyidhi horma u naxariisataan oo deeta yidhi oo ogolaadeen inay hijroto markiibaa deeta ilmaheedii loo soo celiyo madiine yimaadeen dagaalkii beder waa joogay kollay dhaawacna waa ku gaadhay dabadeed uxu dabadimaan filaya waa sanadii afraadiya buu dhintay isaga dabadeed baa rasuulka ilaahay guursaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyada umu salama bal markaa isaga muxuu sheegay rasuulka ilaahay inay suwayba wada nuujisay suwaybadu waxay waa addoon waxaa lahaa abulahab baa lahaa abulahab baa lahaayoo bal waxaa la yidhaahaa markii ay sheegtay ay u sheegtay rasuulkii ilaahay de waa walaalkii cabdullaahi bnu cabdilmualib oo nooleynba in inan u dhashay ayuu xoreeyey ninkii cadaawada dambe marka dambe qaaday markaasuu iyadii xoreeyey bishaaradaasuu kuba xoreeyey markaa xamsena iyadaa nuujisay rasuulkii ilaahayna way nuujisay xamse dabadeed rasuulka dabadiidna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh abu salamahan ayay nuujisay halkan bukhaari baa wuxuu wariyaa waana qiso manaam weeye maaha taas qiso manaam in lagu arkay oo bacda ahli abulahab intuu dhintay dabadeed la arkay laakiin bukhaari bay ku sugan tahay halkan ay kuma sugan tahay muslimma soo dhigan laakiin waxaan leeyahay waa qisa manaamiyo de wala culimadu taawiilaad badan iyo waxyaala leeyihiin kol hadday manaam tahay waxba taawiilaadkoodaas laakiin waa arrin manaam ee adigu bal waa la arkay waa suurtagal cabaas inuu arkay abulahab baa lagu arko o la yidhi bal iska waramo etuu yihi sida idinka tegey wanaag lamaan kulmin dhib uun mooye laakiin waxaa dhacda in baa qoradan halkan buu sheegay usbuciisa ama suulkiisao tu yihi laakiin xoreyntii anfayba xoreeyey ayaa halkaa laygu waraabiyo aduu wax laygu sii ama aan kuba intifaacaysu sheegay si wax biyo uu kuba helay bal culimadu dee halkan way ka hadlaan camal kaaf gaalku khayr uu sameeyey ma ku intifaaci karaa miyo tahay lakin waxaan leenahay arrinku madaan bu ahaayo waxba taas kuma shaqleyne lakin bal kolley ciddii dee rabaysa qisadan iyo sa iyo fatxubaari baa ulaami kartan xadiidkan dee marka uu sharxayo waayo halkan ay la socotaayo ehelkiisiibaa xaalo xun isagoo ku jira kuma arko etuu yihi khayr dabadiin lamaan kulmine laakiin cataaqadii asweebe xoreeyey ayaaba halkaa waxa laygu yar waraabiyey intan waa nuqrata ama adu waa dee waxbu meel buu tilmaamay sababadan imaka islaam sidaasoo imaka uma ogin laakiin rasuulka ilaahay waa xidhiirin jiray waxa la yidhaha khaybar dabadeedna way dhimatay iyadii in ay dhashay oo masruux loo odhanayay bal haweeneydaas bay ahayd xarimatu sacdiya horteedna way ahayd intaanay xariima qaadin baa nuujinteedana ahayd iyadaa horta nuujisay dabadeed baa markii dambe xariima ay qaaday taasaa anigu laygu waxa weeyaan ayuu labadaasa abusalamana way nuujisay xamza way nuujisay rasuulka ilahi way nuujisay intaa وxadaثnي سwd بن سعيid qال xadaثna yaحya بن زكريا بن أbي زائdة x وxadaثna cمر بن ناqd qال xadaثna أسwd بن cاmr qال أخbarana زhayr kilahma عan هiشhام زhayr iyo yaحyا labadooduba هiشhاm بن curwaةa بhada الإsناad sawاء isagoo kii laba mid ah lafdiga aynu soo marnay وxadaثna محamed بن ربح بن المهاaجirي qال أخbarana layث عan يزيد بن أbي xabيbi أna محamed بن شihاab katba yaziid ibnu abi xabiib baa le ninkaa dee caalimka ahaa ee reer maseren hore kolley waxyaalo ku tacalluqsan oon usoo sheegnay oon lahayna markaa umuurahan xalaashii xaraamta ku tacalluqa masar ninkii kuma faafiyayo intii hore qisas iyo umuuro kale iyo maqaazi iyo fadaail lacmaal iyo bay u badnaayeen arrimahoodii ninkaas buu ibnu shihaab waraaq usoo qoray muxuu usoo qorayna oo kataba waa qoray risaalo usoo diray yadkuru isagoo sheegaya ibnu shihaab أن cروة crوة xadaثhu inuu u waramay iبن شهاab wuxuu ugu waramay أنa زaynب بنta أbي سلمةa xadaثtu inay u warantay oo maxay ugu warantay أنa أma xabيبةa زوج النaبiي صلى الlه عليه وsلم xadaثta umu xabيبana زaynب bay u warantay maxay umu xabيبة أنaha qاaلaت لرasuuل اللahi صلى الlه عليه وsلم ya rasuul الlahi rasuulki ilaahyw inkix أktيi caزta magaceedi aan halkan ka faa'iidaysana walaashay caزo guurso faqaala rasuul الlahi slى الlahu عalيyه wasalam atuxibiina daliki miyaad arrinkaa jeceshahay faqaalat nacam ya rasuula الlahi lastu laki bimkliya lastu laka bimukliyatin mid kuu gaara ma ihi waaxabu man sharikanii fii khayri ukti faqaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيyه wasalam faina dalika laa yaxilu li arrinkaasi ima banaana oo laba dumaroo walaalaan ma wada guursan karo qaalat faqultu waxaan ihi ya rasuula الlahi faina nataxadau annagu waxaan ku sheekaysanaa anaka turiidu inaad doonayso an tankixa inaad guursato durata binta abi salamata qaala wuxuu yihi binta umi abi salama ma ina abi salama ad ujeedaa waa istifsaar iyo ta'akud qaalat nacam haa qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam lowlaa an low anaha lam takun rabiibatii fii xajri maa xallat lii inaha bnatu akhi min aلradaaca ardacatnii waabaa salamata suwaybatu suwayba alslamiya falaa tacribna calaya banaatikuna walaa akhawaatikuna waxadaثanii cabdاlmلك بn شhcayb بn layثi qaala xadaثanii abي can jadي qaala xadaثanii cqayr bn khaalidi xa وxadaثna cabd بn xmaydi qaala akhbaranii yacquب bn ibrahim الزhriي qaala xadaثna mحamed ibn cabdالlahi bn mslimi kilaahumaa can الزhriي mحamed ibn cabdالlahi bn mslim ninkii marka dhaweyd aan soo hayneyn lahayn waa zuhri walaalkii oo cabdالlahi bn mslim inankiisii weeye waa mحamed iبn cabdالlahi بn mslim horena waynu usoo aragnay kitaabka laakiin waa laga yaabaa de hadday berkin xusuusan yihiin cibaaraan kusoo yar marnay marar ibnu akhi zuhriy oo zuhri walaalkii inankiisa cibaaradaas baa kolkol uu yimaadaa riwaayaadka ibnu akhi waa nin kolley raggan de wala adeerkii iyo darajadooda ma gaadhsinayo ma kuma dhowaba ibnu akhi aلzuhriyi waa zuhri walaalkii inankiisi waa maxamed ka naanayno walaalka zuhrin oo cabdillahi ibn muslimka marka dhaweyd ba xadiidka inoogaba warinayay kilaahuma haddaba maxamed ibn cabdillahi ibn muslim iyo waa ki cuqayl ibnu khaalid labadooduba can الzuhriyi biisnaad ibni abi xabiibin isnaadkii yaziid ee canhu uu isaga kama wariyey kii unbay kuma wariyeen halkan naxو xadiiثi xadiidkii yaziid mid laba mida laakiin walam yusamim muu magacaabin axadu minhum axad raggan imika dambe kaba midi fii xadiiثihi xadiidkiisa cazata caza kuma magacaabin غayru yaziid yaziid ibn abi xabiib bay riwaayadiisa caza binta abi sufyaan ay ahayd qolooyinka kale waa walaashay unbay tidhi ee magaceeda may sheegin babun fi lmasati wاlmasata wallahu subxaana wataعala alى alam